الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام adakani baabu bayaani ana kula muskirin wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay wax kasta oo wax sakhraamiyaaba khamrun khamre inuu yahay na waxyaalaha la cabayo ee lagu sakhraamayo ama casiir cinab ha laga sameeyo ama waxyaalahan kale nebiidadii saa timirtii iyo ama si aynoo dambaysa marab iyo heed iyo qamadiyada wixii laga sameeyaaba kol hadduu caqli doorinayo waa khamro oo khamradu waa wixii caqli dooriya caqliga daboolo oo dhan ba khamro kastaana waa xaaraam taas buu baabkeediya balod kitaabulashrim walaa waxaan filaya casharkii afraad aynu bal halkan markaas oo dee habeenkii ugu dambeeyey aynu markaa toddobaadkii hore iyo saddexan habeenee dambeba waa axaadiis aada badan oo dee tadaakhul kaba dhexeeya ama isku xidhan iyo irtibaad oo de marka axaadiistii aynu soo maray aynu habeenadii hore soo maray unbay qeyb ka mida waxyaalahan iyo axkaamtana yihiinba marka waxaan leeyahay maqsuudku iyo waa horeynu usoo maray oo sharxo waxa weeyaan ama timir ha laga sameeyo ama cinab ha laga sameeyo ama heed iyo malab iyo wax kale ha laga sameeyo wixii caqli doorinayaaba sharcan waa xaaraam waana khabra lagu magacaabaya intaasoo waana maqsuudkii aynu awl hore soo maray marka kol haddaan taa ogaano dee inaan alfaadaha iyo umuurahaas eegno uniyo bal wixii inoo soo kordho mooyaane umuuro badan aynu ku raagnaa iyadana ma jirayso caawa wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaثna yaحya bnu yaحya qala qarأtu عlى maliki can ibni shihaabi can abi salamata bni cabdالraحman can caaishata qaalat annaha qaalat bal iyada raggan lama taabanayo oo de waa dadkii iyagu rag ay maalan in la sheeg sheegay ka muuqasho badan waxay tihi caaisha su-ila waxaa la weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can ilbitci sharaab ay bitci ku magacaabi jireen waa sharaab caqliga beddelayay oo ay ka samayn jireen malabka waana inoo dambeeya dadkii weydiiyey abu muuسى aلأشcari baaba kaa mido xadiidkiisu inoo dambeeya khaasatan xadiid aan jihaad ku soo marayna weeye bal kaa dambe haddaba rasuulka ilaahay baa la weydiiyey macnaha xukumkiisa iyo waxa ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh wuxuu yihi kulu sharaabin dee kanun maahe waa wax dee jawaamiculkelimtiisii weeye bidcigan la weydiinaya waxalla wixii sifadiisa iyo ama arrintiisa leh iyo cilladiisa leh jawaab wada shamlinaysa ayuu rasuulka ilaahay ku wada jawaabo wuxuu uhi kullu sharaabin wax kastoo la cabo oo askara wax sakhraaminaya caqliga doorinayo bedelayaaba fa huwa xaraamun xaraam weeye ama bidxa ha noqdo ama wax kale ha noqdee cilladan baa leegayaa muskir ma yahay shay xaaraam weeye kaasi waxadaثanii xarmalaة bnu yaحya tujiibiyu qaala akhbarana bnu wahbi qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabi can abi salamata bni cabdالraحman anahu samica caaishaةa taqulu abu salamata bnu cabdالraحmaan baa wuxuu maqlay caaisha oo habaryartiina ah isaguna abihi wa axad alcashara xaalay ku qowleyso su-ila rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam can اlbitci bitcigii baa la weydiiyey rasuulkii ilaahay faqaala waana dee waxa weeyaan waxaa laga samay nebiidka casalka weeye faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kulu sharaabin sharaab kastoo askara wax sakhraamiya fahuwa xaraamun xaraam weeye bal xadiidka duruqdiisu way inoo socon doontaa ama duruq baa inoo yar dambaysa xadiidku kolley waxoogaa duruqa ayuu yeelanayaa markaa waxa ay tahay uun halkan kullu sharaabin askara waa sharaab kastoo wax sakhraaminaya waxaa macnuhiya si axaadiista ka dambaysa iyo kuwo kalena ay inoo fasirayeen oo badhna ay inoo horeeyeen soo xaaf ibnu xajar yidhaaho wa kulu sharaabin saalixin lian yakuuna muskiran macnaa waa sharaab kasta oo u suubanaya inuu wax sakhraamiyo macnuu maaha markaa xadiidka kulu sharaabin askara sharaabka wax sakhraamiye ruuxii uu ku sakhraamay oo markuu sakhraamo inuu xaaraam noqonayo ee haddaanu isagii kuba sakhraamin qadarkaa uu ka cabay inaana xaaraamhayn taa ujeeddadu ma aha waayo kulu muskirin khamrun baa inoo dambaysabe waxa weeyaan waa sharaab kastoo u suubanaya inuu wax sakhraamiyo ama markaa kii qaadanaya waqtigaa cabay ha ku sakhraama ayaa mayaanu ku sakhraamine kol hadduu u suubado inuu muskir yahayba xaaraan buu noqonayaa emaha macnuu in lagu khaas yeelayo taxriimka xaalat aliskaar marka iskhraamid la gaadho uun lagu khaas yeelayo bal taas maaha ee wixii salaaxiyatuliskaar ay ku sugan tahayba tanaawulkiisa iyo cabitaankiisa iyo kabashadiisu xaaraan bay noqon qadarkaa laga qaadanaya ruuxan dee cabay uu kaba qaatay yaanu wax sakhraamid keena wax yaroo kooban oo aan sakhraamid keena yaanu noqonin baba qadarkaasi riwaayaadka kale a kulu muskirin xaraam ayaa taa fasiraysa oo xafnu xajarna kolley hadaladiisii ama cibaaro uu ku leeyahay fatxulbaariba weeye weli hadal kalena waa inoo dambeeya bidn illahi tacaala xadaثna yaحya بن yaحyى وسacيid بن mansuur وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزahayr بn xarbin waa شhan sheekh oo muslim sheekhadiisii kaba mid ah wuxuu uhi kulluhum dhammaantood shantooduba can ibni cuyaynata sufyaan bay kaba wariyeen xadiidka x وxadaثna xasan بn اxulwaaniyi وcabd بn xumaydin laba sheekhoo kale ayaa meeshii soo kordho sheekhadii muslima laakiin iyagu aan sufyaan xadiidka inoo soo socdo ka warin oo qoladaa hore ay sufyaan ka wariyeen meel dambe sheekha sufyaan bay ku kulmi doonaan marka labadaasiyay ka wariyeen can yacquba bni ibraahima bni sacdin qaala xadaanaa abi can saalixin oo yacquub ibnu ibraahim bay labadoodu ka warinaya isna abihii ibraahim ibnu sacad ibnu ibraahim ibni cabdiraxmaan ibni cawf ninkaas baa ama ibraahim ibnu sacad baa saalix ibnu kaysaan ka warinaya xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim wcabd bn xumaydin waa sheekh adugu dee mid markii hore kuma jira waa sheekh kale ayaa soo kordhay oo sideed sheekh baa muslim marka imika halkan sheekhadiisii aan ku haynaa qaala waxay cabd bn xumayd iyo isxaaq bn ibrahim yidhaaheen cabd bn xumayd baa markaa laba sheekh yeeshay akhbarana cabdالrazaqi qaala akhbarana macmaru kulhm kulhmna waa macmar ibn rashidkan saalix ibnu kaysaan iyo sufyaan ibnu cuyeyne saddexaas weeye dhammaantood can zuhri iyo zuhri bay ka wariyeen zuhri xadiidkiisii horena labadii dariiqii horena zuhri unbuu ahaa oo marna malik can ibni shihaab waana dariiq aada u caali ahaa dariiqa labaadna waa yunus ulayli can ibni shihaab waa dariiqan imikana ee saddex kale oo markaa asxaabtii zuhrina imika shan baa halkan inooguba sugan iyo xortiisii bihada isnaadi isnaadkuna waa isnaadkii ibnu shihaab walaysa fi xadiidi sufyaana waصaalixin su'ila can اlbitxi marka taa hore ee malik ibnu anas iyo yunus اlayli xadiidkooda waxaa ku sugnaa caaisha inay tidhi su'ila rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm can اlbitxi raggan kale ee imika halkan saddexda ah ee asxaabtii zuhriya laba ahaan waa sufyaan ibnu cuyeyniya saalix ibnu markaa kaysaan xadiidkooda kumay sugnayn su-ila can ilbitciye wuxun baaba kuba sugnayd kulu sharaabin askara fahuwa xaraamun waa intaa marka wuxuu uhi wahuwa halkan jumladan ah ama hadalkan ah su-ila can ilbitci fii xadiidi macmarin isaga macmar ibnu raashid xadiidkiisa waa ku sugan yahay oo wuxuu la mid yahay yunus iyo malik buu la mid yahay wa fii xadiidi saalixin xadiidka saalix wey kumay sugnayn taas ee waa arrin kaleo xadiidka saalix ku sugano laakiin aan ahayn waxay annahaa caaisha oo markaa can ibni shihaab can abi salamata can caaishata annahaa samicat saasay riwaayada saalixna noqonaysaa annahaa caaisha samicat waxay maqashay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu kulu sharaabin muskirin sharaab kastoo wax sakhraamiya oo dee lagu sakhraamaaba xaraamun waa xaraam oo shay muxarama cabitaankiisa iyo isticmaalkii waxadaثna qutaybata bnu saciidi waisxaaq bnu ibraahim o lafdi lqutaybata qaala xadaثna wakiicu can shucbata can saciid bni abi burdata can abihi can abi muusa qaala anahu qaal saciid ibn abi burda bihi abu burdu ka warinaya saciidna waa taabica bihina waa taabici way kala wen yihiin una adna way kala horeeyeen xagga dabaqada abu abu burdana abi muuse waa abihi oo markaa meeshii waxa weeyaan waa can abihi can jaddihi ina abu burda waa in abu muuse alashxarisan horeba usoo aragnay xadiidkana waa xadiid aynu alfaada qaar hayunkiyar kala dunaadeena kitaab uljihaan aynu kusoo marro saas buu raqam ka duwan raqamkii inoo socday ee mutasalsilkaa laba kun iyo kow baan joognay haddana kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo soddon baan ku sugan waa kitaab uljihaan ayuu raqamkani ahaa waa xadiidkii oo mukarar wuxuu yihi qaala abu muuسى alأshcari ba wuxuu yihi bacaثani الnabiyu salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa idiray ana aniga iyo wa mucaad bna jabalin ilى اlyamani aniyo mucaad ibnu jabal buu yaman noo diray yamana waa dal ballaarhane markaa laba gobo lama la dhinac ama laba mikhlaaf bay u kala diray oo isku meel umuu dirin ee laba mikhlaaf bay kala ahaayeen walow dee taas dee waktigay isku soo dhowaadaanna wayse soo siyaarin jireen sa dee saxiixa bukhaariyaba kuma sugnayd ama dee wax horena aan kitaabka kuma soo aragnay halka waktigii la dirayno kolley waa sanadii sagaalaad dabadeed waayo abu muusa alashcari waa joogay tabuk waa joogo waataynu soo marnay inay u yimaadeen iyagoo ka doonaya rasuulka ilaahay inuu gaadiid siiyo isagii ashcariintii oo rasuulku markii hore dhaartay yihi waxba ma hayo markii dambena uu siiye iyo markaa tabuk uu joogay abu muusa alashcari waa bacda tabuk waa intii tabuk laga soo noqday bal taas bay noqonaysaa waa sanadii sagaalaad kolley aakhirkeedii bay noqon haddana dee tii tobnaadba soo gaadhin mucaadna waa sanadii sagaalaad bay ahl almagaazi yidhaahaan faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi waa markii ay tegayeen ayaa waxaan idhi rasuulka ilaahayow ina sharaaban sharaab waa wax la cabo oo yusnacu lagu sameeyo biardinaa dhulka iyaga waxa weeye lagu sameeyo yuqaalu min ashaciiri bal weye oo dee yuqaalu lahu lagu magacaabo almisru ama ina sharaaban sharaab baa yusnacu lagu sameeyaa biardinaa dhulka iyaga oo min ashaciirina yusnacuday ku tacalluqaysaa min ashaciiri heedaa lagaba sameeya arabikidna way ka samayn jireen iyo xindada iyo kaasoo yuqaalu lahu lagu magacaabo almisru wa sharaabun waxaa kaloo jira isna sharaab yuqaalu lahu lagu magacaabo albitcu oo min alcasari yusnacu laga sameeya min alcasar marka maxaa hadalkiisani yahay macnaha e famaa xukmuhuma waa wuxuu weydiinaya rasuulka ilaahay buu kaba fatwo dalbaya laba sharaab baa jira wax la cabo oo dhulkaa yamaneede isaguna asalkiisa yaman ahaa bilaadiisii bay ahayd waa wuxuu yaqaanay muddaha kaba soo maqnaado waa ku ogaa iminkana inuu xukunkeedii ogaado isagii baaba loo diray ayuu doonayaa markaa bal iiga fatwoodo maxaa xukunkoodu yahay cabitaankooda la cabo faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi su-aashanoo la weydiiyo ninka la weydiiyo reer yamaneed ahayd rasuulku istifaam buu laba yimaa wa muskirun huwa wax lagu sakhraamaye ma yihin oo wax ma sakhraamayen haa buu ihi markaasaa rasuulku muxuu ihi faqaala kullu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamiya waa xadiidkii aan sheegaynay marka ee kullu muskirin xaraamun baa inoo fasiraysa kullu sharaabin askara waa wixii dee sifadiisu ama ay iskaar tahay wixii u suubada inuu iskaar keeno ciladaa leh waa xaraam weeye ama markaa ruuxani ha ku sakhraama mayaanu ku sakhraamin qadarku ka qaatay qadar lagu sakhraamo ha noqdo ama qadar lagu sakhraamo yaani noqone kol hadduu saraaxiyada uu leeyahay in lagu sakhraamo isagoo xaraam weeye oo tadaawulkiisu xaraam buu noqonaya kullu muskirin xaraamun waana dee jawaab caam ah rasuulkii ilaahay tii uun uu uga jawaabay bidcigii iyo misrigii maxaa kaloo uu ugu daray dee waxyaalihii kale ee iyadana wax lagu sakhraamo dadku ay kaba samaysan jireen cinabkii ha noqdo timirtii waa taa aynu soo marray anwaacdeedii fadiikeediiyo busrigeedi iyo rudabkeediiyo waxyaalaha ay kaba samaysan jireen hadday duro iyo xindo tahay haddii sharaab kaloo dad kale ay samaystaan ay tahay waa xukum caama wuxuu ka tegayaa ma jirto ciladan un baa la eegi wax ma lagu sakhraamaya ha waa xaraam wey kullu muskirin xaraamun وحدثنا حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعادا إلى اليمن فالمحمد بن عباد بن الزبرقان وأن هرور صمر صدوق شيخ مسلم كوامدا sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyne camrina waa camr ibnu dinaar sanadkii inta dambena waa tan imakaba aan soo haynay qoyskan dee markaa saddexa nin iswada dhalayba adigu kala warinaya waa intii aan sooba haynay kolley sanadkanna waxaa daraqudni oo kaleya uu yidhaahaa moxamed ibnu cabaad marka la eego cid ku waafaqsan halkan xadiidkan sufyaan can camrin dariiqan oo kale xadiidku waa kaa inoo saxiixa matigiisu waa duruqdaa kala duwan buu inoogu sugnaaday sufyaan inuu camr ibnu dinaar ka warinayo camarna uu kaba warinayo saciid bay leeyihin maxamed ibnu cabaad mooye cid kaloo dariiqan qolooyinkii kale kumay waafaqin isaguna nin xaafida maaha waa arrin ay leeyihiin dee sanadkan kolley maaha waa waxyaalaha isdiraaga u daraqni kulaba yime alxasil kolley matniga xadiidka horena waynoo soo maray duruq kala duwanna waa leeyahe waana inoo sugaye e waa cilo ahaan sanadkan way barhkood dee hadal kaba keenayeen haddaba muxuu yihi ana nabiya salى اllahu alayه wasalam bacaahu rasuulka ilaahay uu diray bacaahu waa dee jadkan oo aba muuse ah iyo wa mucaadan mucaad buu ilalyman yman u diray faqaala lahuma wuxuu ku yidhi bashiraa bishaareeye oo dadkaa u tegaysaan ee dee dad sooba islaamaya ah islaam ay ugu yeedhayaan u bishaareeyo ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo camalkay la yimaadaan inuu ka aqbaliyo karaamada badan ee agtiisa kuma sugan taa dadka ugu bishaareeya wayasira fudaydiya kolley alfaadna waa inoo dambeeya xadiidkan waxaadiha inoora soo maro bashira walaa tunafira baa inoo dambaysa duruqda kale markaasoo sahla oo u fudaydiyo oo dadkii dee wax cusri iyo shida ay ku sugantao dhici karta inay qidaabo oo ay markaa dadkaa dee imika islaamnimadii ku cusub soo gelaya keentaba tanfiirkood iyo markaa fogeynteed taa iskaba ilaaliya oo yasira wacallimaa bara wixii dee iyaga shareecadii iyo diinta umuurteedii oo walaa tunafira ha eryiin oo taas oo kale hadidinina ee u bishaareeya waxa weeyaan u sahla u fudaydiya wax rifqi ku sugan yahay iyo si rifqi ku sugan yahay yeedhidiina iyo wax sheegitaankiina iyo baritaankiina iyo waanadiiduba haba noqoto wa uraahu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi watadaawaca kolley iyadoon shaki kuma sugnayn waynu soo maray xadiidka intan waaba suurtagal abu musayn iyo ama inankiisa abuburdaba inuu yahay lakiin iyadoon shaki kuma sugnayn oo ayaa ino inoo horeyseen xataa wax lamidana zekena waan soo aragno oan ku soo aragnay iyadana yaanay duruqdan ahaaninbe waurahu qaala watadaawaca qaala wuxuu ihi is-adeeca idinku dhexdiina oo walaa takhtalifa qaala wuxuu yihi falama walaa rajaca abu muusa faqaala kale xadiidka abu burda ka warinaya aabihii abu muusa alashcari xadiidkuna marfuuca qisadana isagu muu joogin abu burde aabihii buu ka wariyey aabihii baa u sheegay aabihii baana dee qisadan rasuulka ilaahiy iyagiyo dhex martay usoo naqlinaya marka daahirku wuxuu ahaa ama muqtada daahir in dee halkan uu kaba cabiro mutakalim oo in wuxuu yihi qaala abu muusa falama wallaytu oo markaa rajactu inay saasaa daahirku ahay lakiin waa iltifaatun waa isagoo dee bal maalan kaba cabirin si wax qayba iskaba cabirayoo markii uu abu muuse dee way baxayeen oo way tegayeene uu jeestay ee uu dhaqaaqay ee rasuulkii ilaahayna ay isa salaamadiyeen ayuu rajaca soo noqday abu muusa abu muusa soo noqday o abu burda hadday tacbiirkiisii tahayna waa dee isagoo aabihiibu kaba maqlayna isagoo arrinta umuu joogin oo inqidaaco kuma jira xadiidka ama irsaale faqaala wuxuu uhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow ina lahum waxaa u sugnaaday reer yamaneed sharaaban sharaab min alcasali malabka kaba mid ah oo laga sameeyo say u samaynayeen in yudbahu malabkaa la kariyaa xataa yacquda yacqida ilaa ama dee uu adkaado oo macnaha markii si loo karinayo dabka marka laguba raajiyo ayuu dee yar jaamudaya adkaanaya xataa yaqlub guntamaya oo adkaan de waana markaa hab ka ay u samayn jireenoo waana nebiidkii casalka ay ka samaysan jireenee waxaan u keenayey in lagu sakhraamo walmizru mizrigana yusnacu waa la sameeyaa oo kaa bidci baa la yidhaha mizrigana yusnacu min ashaciiri isna heed ay dee hab ay ku khamiirinayeen ay u samaynayeen bay kaba sameeyaan shaciirkiina haadi waa mizrigaas bal ka waran xukunkiisa nooga waran oo nooga fatwood waa suu imaka lafdiba inoo dambeeya oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ku odhan doono aftinaa fii sharaabeyn waa laftii inoo dambeeya abu muusa macnaha waa fatwo ahaan ayuu rasuulka ilaahay ka doonayaa xukumkooda bal inuu caddeeyo rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kullu ma askara wax kasta oo wax sakhraamiya cani salaati salaada ruuxa ka jeedinayo oo ka mancayo dee ruuxu markuu sakhraameyna salaad ma xusuusanaye fahuwa xaraamun xaraam weeye wax kastoo wax sakhraamiya adigu canisalaatutani dee inay horeynu usoo mareeyey inuu shaygu ama salaad ruuxa ha ka jeediya adigu ruuxu waa sifadan iskaarka uun qeydka salaadu imika qeyd ixtiraaziya maaha oo haddaanu ruuxa salaada ka jeedinayn onu salaadii dee uu maalan ilowsiinahay ba maanu ka kaxaynayn inuu bannaan iyo taa arrinku maaha ee waa mafaasida uu leeyahay waxyaalahan dee caqliga doorinaya mid kaba mid ah oo wayasudakum can dikri اllaahi wa can الsalaati fahal antum muntahuun qur'aankaba macnaa dikrigii ilaahay waa dee waxaan uu idinku qurxinayo shaydaanku waa dee cadaawu dhexdiinii kuba ridaya waa khamaarkii waa khamradii iyo waxyaalahaas iyo waxaa laga cabayey dikrigii ilaah iyo xuskiisii buu idinka hor joogsanayaa iyo salaadii dadaynaya matiin marka tani waa waxyaalihii dee ka dhacayay mafaasidiisii wax kaba mida uune ma ixtiraaz qeyd keenaya ama aan idhaahno kuwa mudlaqa ee hore kan qeyd kale ayaan ku qeydaynaayo waa dee askara canisalaatum baaba xukumkii noqonayaa xaaraamta arrinku maaka fa huwa xaraamun xaraam weeye bal xadiidku kolley wuxuu kaba mid yahay min jawaamici kariimi salى اllahu عalayه wasalam abuu muusana inoo soo socdo horena waan usoo aragnay isagoo odhan doonaba dee taa kuba tirin doona oo rasuulka ilaahay intii la weydiiyey un kumuu jawaabino wax kale ayuu ugu daray jawaabtii oo xukumkii dee bal matalan oo waxyaalo fara badan oo sifadaa lagaba helay baa cibaaradani ay wada jamcinaysaa ama ay shamrinaysaa waxaana imaam nawowi uu leeyahay raximah llahu tacaala waxaana xadiidka inooguba sugan bal ruuxii muftiga ahaa marka wax la weydiiyo hadduu ruuxan su-aasha ay xaggiisa kaba timi uu arko inuu waxaan uu weydiinayo mooye wax kalou u baahanyay inuu xukunkiisa ogaada ay jirto jawaabtii buu raacinayaa kuma kaaftoomayo intii uu isaga weydiinayey wixii kale uu arkayay inuu u baahan yahay ruuxanna inuu xukunkeeda ogaado uu u raacinayaa seen rasuulka ilaahay ba yeelay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo waxaa la midu leeyahay xadiidkan asxaabu sunaniya ay wariyeen saxiixa huwa ahahuuru maauhu alxilu meytatu waayo rasuulka ilaahay su-aal baa la weydiiyey dad baa yidhi dee baddaasaan marraa ama dee sayaadiinba haba ahaadeen biyaanu qaadanaayo biyaha yareenu sidanaa kolkol dee markay bedda kuba raagayaan ba ay yidhaaheen dee haddii aanu kuba weysaysano inay naga dhammaadaan oonu haraadnaan ka baqanaynaaye biyaha badda maku weysaysanaa oo maku weysaysan karna rasuulku muxuu ugu jawaabay wadahuuru maauhu waa jawaabtii taasi ay su-aashii la weydiiyey muxuu raaciyey alxilu meytatu tan may weydiinba e laakiin iyaduna dee kole day bad ku dhex jiraan way u baahan yihiin taas inay ogaadaan baktigiisna maha wixii ay iyagu la soo baxeen haddii uu baddu ay wax ka caarido halkaa ay kuba baktiyeen ama ay soo tuftiyo waxyaalaha taasna waa xalaal oo bal matalan waa taas wey welina axaadiisu way noo socotaa waxadaanaa isxaaq ibnu ibraahima caawa waxaan filaya inaan ruux cusub ma ogi saa daraaddeed axaadiisuna waa axaadiista dee mawduuca guud aynu ogaanay khaasatan dhowr habeen baynu ku yar noqnoqonaynay markaa joogsi badan ma jire waxadaanaa isxaaq ibnu ibraahima wa moxamed ibni axmed ibni abi khalafin walafdu libni abi khalafin qaala waxaa idhaha labadoodaas xadaanaa zakariya bnu cadiyin qaala xadaanaa cubaydullaahi wahuwa bnu camrin عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال xdثna أبو بردة عن أبيه qاaل kale waa sanadkii hore ka yar dheer malaa wuxuu gaadhayaaba toddoba oo waa asaanidii toddobada dee mslim iyo rasuulka ilaahi toddoba udhexaysa labadadnio hore waa mid keliya zakariya iyo cubaydالlahi iyo zayd waa afar iyo saddex dhalay waa toddobaha sanadki waa asaanidiisii naazilka ahayd walow dee sideed iyo sagaalba aynu kitaabka kuba aragno ilaa sagaalba mala ay dee ugu dambayso horta kitaabulimaan iyo aan kusoo aragnay mid sagaalaan inde afarna waa inta isaga ugu yar weeye afar wax ka yar ma laho saddex ma laha cubaydillaahi ibnu camrin araqi habeena dhexdeena waan soo aragnay dee in ka horeysayna kitaabkan kuba soo aragnay iyo ninkan kale ee zayd ibnu unays abi unaysat aljazari isaga in ka dambaysaan sooba aragnaye waa wuxuu ibnu camrin u yidhi dee cubaydullahi de halkan cubaydullahi ibnu cumar ibnu xafsin iyo kuwo kale way geli kari lahayen marka ninkii buu muslim xaggiisa inooga caddeeye ku yahay waa cubaydullahi ibnu camrin araqib wuxuu yihi markaa abu muusa qaala bacatanii rasuulu llaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa diray aniga iyo wa mucaadan ilى اlyamani faqaala wuxuu uhi udcu naasa dadka u yeedha maya udcuwa naasa waa labadoode udcuwa naasa dadka dee aa u tegaysaan ugu yeedha diintii waana tii xadiidkii hore saxiixayn aan kuba soo marnay mucaad inuu amray qoom ahlulkitaab aad u tegaysaa waayo in badan oo dee yahuudiya ay degi jireenba waqtigaa yama dadka qaar uu horta marka ugu horeysa ugu yeedho dee shahaadateynkii dabadeed salaadii waa kii uba tartiibiyey rasuulka ilaahi siday dacwadoodu noqon udcuwa annaasa wabashiraa bishaareeya oo walaa tunafira hadidinina dadka u bishaareeya albishaarana waa dee waa alikhbaaru bikhabarin saar waa khabar farxad leh oo laysu sheego waa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa iyo sawaabkiisa badan iyo taas taa dadka ugu bishaareeya walaa tunafira ha eryina oo dadka hadidinin oo wax dee kuba sugantay khaasatan dee waa indaarkii haddii aanay bishaara laba socon oo kaleo dadkiina waa dad markaa mualafaha imika soo loo yeedhayo imika soo islaamaya markaa wixii soo dhoweynayay qalbigooda soo jiidayay ee taas bal uguba yeedha oo taasan wabashira walaa tunafira wayasira fudaydiyo sahlo walaa tucasira qaala wuxuu yidhi abu muusa yidhi faqultu waxaan ku idhi yaa rasuula allahi aftinaa waxaad noo fatwootaa oo nooga dee nooga jawaabtaaba noo cadaysaa xukunkeeda fii sharaabayni laba sharaab oo kunaa nasnachumaa bilyamani aanu ahayn yeman markaanu joognay kuwa sameeyo reer yamaneed ay sameeysaan midi waa maxay axaduhumaa albitcu wa huwa isagu min alcasari yusnacu min alcasari malabkaa laga sameeya si loo samaynayana yumbadu macnaha isagaa meel dee wax kaley kuba kordhinayeen waana ta aynu soo maray inay karinayeen waa la nabiidiyaa muddaa la khamiriya xataa yashtada ilaa uu adkaanayo oo caqdigaa horeynu soo marayna ama taasna waa jiraysaa oo dabkii dee muddo marka la daayana isagiibaa waxa weeye isbedelayo oo waa kan wixii markuu khamiiro wuu adkaanayaayo waxaa wax sakhraaminayuu noqonaya walmisruka labaadna masri weeye wahuwa min adurati washaciiri markii hore shaciirkaydi duradna waa rabikidi marka waxyaalaha dee ay cunayeen ee xalaashaba ah xubuubtii bay ka samaysan jireen sharaabkan isagana yumbado waa la nebiidiyaa oo dee iyagii waa wax duro ah ama shaciira dee waa habay yaqaaneen bay wax ku daraan markaasaa deeto la nebiidinaya xataa yashtada ilaa uu adkaanayo wayaskir markaa qaala wuxuu yihi abu muusa bal kaa nooga maxaa laga yeelayaa xukumkoodu muxuu yahay abu muusa wuxuu yihi wakana rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa qad ucdiya mid la siiyey jawaamica alkarimi waa hadallo dee kooban oo macnahoodu aad iyo aad u ballaadhan yahay mid la siiyey buu ahaa rasuulkaaba yihi wa ucditu jawaamica alkalimi isagoo sheegaya ambiyadii kale wixii ilaahay kagaba fadilay ayaa waxaa kaba mid ahaa in jawaamic alkelim la siiyey de jawaamic alkelim kule mudaafati mawsuuf ilaa sifatio waa alkelimu ljawaamicu wey macnaa kelimooyin waa hadallo yaryar oo aan badnayn oo kooban oo aljawaamicu weeye macno aada u badan dee waxa weeyaan kulansanaya sida dee imaka cibaarada ee kulu muskirin khamrun ama kulu muskirin maala taas oo kale xaraam oo kale maxaa soo geli dee kulliyadaas wax kasta ama wixii la yaqaanay ha noqoto wixii makeyime haba noqoto wixii bal matalan wax sakhraaminayabee la cabayey oo dhamiba lafdigani wuu shamlinaya haddii bal matalan isla anwaacdii tiriyo qora oo kale dee waxay noqon lahayd kelimaad iyo hadal badan baa meeshii ay iman lahayd cibaarada yar ee waana taas kolley imaam nawowina raximah llahu tacaala kitaabkiisana alarbacuun oo kaleba axaadiisan uu ku uriyey waa axaadiisa dee kuliyaadka ah ee jawaamicda iyagoo kooban oo alfaadu koobantahy haddana macno aad iyo aad u ballaadhan leh oo ruuxa dee culimadii dee waaweyneed ee aimad ahayd ee fahmada dheerna lahayd masaa'il aad iyo aad u badan ay dhici karta xadiidkii koobnaa ay kaba soo saarayeenba bal haddaba rasuulka ilahi wuxuu ahaa mid la siiyey jawaamic alkarimi bikhawatimi maca khawaatimi khawaatimtiisa waa wixii dhammaynaya khatimayo wuxuu halkan uu igu sugan sharaxa kaanahu yakhtimu cala almacaani alkaiira alatii tadamanaha alafdu lyasiir wabasoo hadalkani iyo ereyyadan koobani macaanidan faraa badan ee lafdigani kulansaday si waxay shaabadaynayso ay xidhayso oo ay daboolayso oo wax ka baxaya marka aanu jirin dee ruuxii doonayey inuu wax kala soo baxo halkan ama wax kaba qaato bal adigu waxaa la siiyey jawaamic alkelim macnaa hadal kooban oo macnihiisu ballaadhan yahay faqaala wuxuu yidhi labadoodii un muu odhan dee waa kaas iska ilaaliy iyo waa xaaraam eh anhaa waxaan nahiyaya nahyiguna waa litaxriimi can kuli muskirin wax kasta oo muskira oo askara can sala dee kol hadduu iskaarmeeshi jira ruuxa salaaddii waa ka kafloomaya waa ka jeedsadayaabe adugu shay kasta oo muskira oo wax sakhraaminayaba anugu dadka waan ka a waan xarimaya waan ka nahiyaya bal axaadiisu weli way inoo socota haddii ala yidhaaho lakiin bal waxa ay tahay un dee waa macnaha ballaadhan oo wixii aan waktigaa horeba jiri jirine imika waxa inoo soo arooray dee timirtii iyo anwaacdeedii wixii ay kaba samaysan jireen oo markay taxriim ulkhamri sooba degay kii sharaabkooda ama khamradooda uba badnayda taa horaan usoo maray misrigan iyo bidcigan oo misriguna markaa shaciirkii iyo duradiiyo xindadiiba way kaba samaysan jireen sida dajada xabashadoo kale iyo bal waxa weeyaan iyo bal markaa malabkii oo lagaba samaysanayay dee cinabkii iyo zabiibkii iyo waxyaalo haddii waxyaalo kale ay jiraan oo laga samaysto dee inagaba waqtiyadeenan dee waxaa la arka waxyaalo kala duwan oo dee wax lagu sakhraamo waa tan isbiirtada kuwa ay cabayeen oo bal cadarada noocyada qaarkood baa a dhici karta marka la caboyena sakhraamk lagu sakhraamayaa wax kastoo la cabo lagu sakhraamaya laftigu waa inoo shamlinaya ama hore wax loo yaqaana ha noqdo ama waxa waa wix kastaoo caqli doorinaya bedelaya ama shayga xaaraamtaa weeye ama qadarka laga qaatay qadar iskaarkeena ha noqoto ama yaanu noqoninba xadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna cabdالعaزيز عن الdarawardiي عan cmaaraة بni غaزiyata عan abi الزubayr عan jaabiri أna rajula nin baa qadima yimi min jayshana jayshan meesha la ydhaah wajayshaanu min اlymn jayshaanna waa mowdc iyo makaan yaman kusug ka mid ahaa fasأla النabiya slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi buu weydiiyey can sharaabi waa nin kale oo abu muuse maha ninkani sharaab buu weydiiyey yashrabuunahu ay cabaan biardihim dhulkooda marka ay joogaan oo min adurati durada ay ka samaysanayeen oo yuqaalu lahu lagu magacaabo almizru mizri la ydhaah faqaala الnabiyu salى الlahu عalayh wasalam waa kan wa muskirun huwa ciladu waatan wax lagu sakhraamo miyuu miyaa musir muskir ba miyaa lagu sakhraamaa sharaabka qaala nacam ha buu yihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam kulu muskirin xaraamun ku kastoo muskire sifadiisa ma u suubada inuu wax iskaariyo sakhraamiyo xaraamun wey ina calى اllahi waciid kalena rasuulka ilaahay baa sheegay oo wuxuu yihi ina calى اllahi ilaahay korkiisa waxaa caza wajala cahda ballan oo ilaahay wuxuu dee ballan uu qaaday iyo cahdi isagu waxa weeyaan isagu dee islaazimiyey waxaa liman ruuxa yashrabu cabaya almuskira waxaa muskirkaa cabaya waxaa ilaahay ku ballan qaaday waa waciid dee ruuxaas diyo goodi loogu goodiyayo an yasqiyahu inuu waraabiyo min diinati اlkhabaali diinat اlkhabaal xadiidkaa tafsiirkiisu inoogu iman rasuulkaa la weydiinaya asalku khabaalkuna waa fasaadka iyo waxyaalahaas dee diinadna waan garanaya laakiin waa kan rasuulkaa waxaa looga jeeda inoo cadayna qaalo waxay idhah inuu taa kaba waraabiya ilaahay uu ugu ballan qaaday ama goodiga iyo waciidkaasaa yimid dee kolleyna waxa weeyaan waa haddaanu ka toobad keenin xadiidka iyaanay taasi laba soconin waayo way inoo dambaysaaba axaadiida kale ayay inoogaba iman doontaa ruux hadduu ka toobad keeno ataayibu mina dembi kama laa demba lahu ruuxii ka toobad keenay looma qabanayo dee waa laga dhaafaya kol haddii waqtiga towbaddu ay furantahay ay tahay xadiidkuna kuwa kale ay inoo qaydayeen qaala ya rasuul اllahi wama diinat اlkhabaali qaala wuxuu yihi caraqu ahli الnaari waa dadka ahlunaarkaa dhididkooda aw cusaaratu ahli naari ama dadka ahlunaarkaa fuuqooda oo markan dee naarta lagu shido dhacaankan iyo waxan iyo waxan ka baxaya iyaga markaas jirkoodii kaba imanaya taas baa sharaab u noqon dee waa naar buu gelaya weeye sharaabkiisna kaasuu noqon doonaa ruuxii ka toobad keeni waaya waana waciid weyn oo iyo goodigaa u yaala iyo cahdigaa rabbi subxaanaه wa tacaala kuwa uguba ballan qaaday inuu taa ka ku abaal marin doono dee ruuxaan ka toobad keenin xadaثna abuلرaبيع الcaتakiي وabو كamili qaala waxay yidhaaheen labadaasi xadaثna حmed بن زaيد qاaل xadaثna أyub عan نaaفiعin عan iبni cmر qاala qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه wasaلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi kul muskirin wax kastoo wax sakhraamiya khamrun khamro weeye waa khamro khamradu markaa ma aha nooc gaara waa iska jirtaa xagga luqada iyo kolkol culimadu halkan hadalay inay leeyihiin in oo bal taas oo barhkood ay de leeyihiin ku qaydaan khamradu asalkeeda hore xagga luqada inay ahayd waa casiiru lcinab اlmushtad waa cinabka wixii laga toojiye adkaaday ee de waa ka intuu maaha intuu casiirkan macaan yahay biyaha macaan yahay waa xalaal markaas haddii imika laga toojiyo intaad cinab soo goosano aan biyo ka maroojino uu markaa sharaabkaa macaan un iskaba yahay laakiin waa marka uu adkaado ee uu caqligii bedelayo taas bay yidhaaheen bal matalan waxyaalaha kale idlaaqeeda majaazay yidhaaheen kalayna waxaa iska jirta dee dawaaf culimada kamida waa culimadii reer kuufa waana ijtihaadkoodii dee taasna waa ijtihaad dee makfuura lahum baan le isago ibnu rajabba kaba cabiro wada culimadu in badan taa ay kuba inkireen oo iyagoo hadduu waxa uu yahay casiirulcinabna intiisa yariyo intiisa badanba waa shayga xaaraamta waayo iyagay magacii khamrada siiyeen hadduu waxyaalahan kale imika inoo socday nebiidada kale yahayna xaaraamtay kaba dhigeen dee waa barhkood inuu yahay alqadr almuskir waa inta iskaar keenaysa oo ujeeddadu haddii wax la nebiidiyo nebiidyada aynu soo maray xaaladan adag gaadho ee uu iftidaadkiisa iyo khalayaankiisa ee uu wax ku sakhraaminayo ruuxu qadar hadduu ka cabo aanu caqligiisa bedelahayn oo dee qadar yar uu kaba cabo intaasi aanay xaaraam hayn laguna xadayne laakiin xaaraamta ay tahay wax badan oo dee caqligiisii dooriyo inuu kaba cabo kolley waa arrin culimadu ay taa ku qoonsadeen ku inkireen culimada kalena aanay la qabin iyadna si ibnu rajabiya waa ijtihaadan makfuura lahum baan kuba tirinaynaaba laakiin arrintu kolleyna culimada reer kuufa dee waa arrin ay dee iyaga kuba badnaa isticmaal ahaan iyo taasi oo bal ragga ee aimadii waaweyneyd ahaayeen barhkooda raggan kibaar almuxadisiin ay ahaayeen dee taas oo kale iyo waa qowlkood bay ahayde bal waxaan leenahay laakiin axaadiisii saxiixa ahayd waa kuwan aan hayno ma kala qaadayaan waa kaa wixii iskaar lahoo dhan bal dee xadiidkii abi da-uud iyo muxuu ahaaba waa wixii matalan faraq waa saac dhan ama saddex saac ama qadar badan oo isaga ka mida uu wax sakhraamiyo faqaliiluhu xaraam ma askara alfaraqu minhu faqaliiluhu xaraam ama waxa weeyaan xataa kabashadiisi wixii manaa qadar badan oo isaga ka mida uu yahay ka sakrada keenaya kol hadduu asalkiisuba iskaar ka leeyahay intiisa yaran waayo inta yar inta dambe ayay u jiidaysaa bal markaa waa taas kolle xafnu xajarigana hadalka waa dheereeya nusuusta aad buu tatabuca kalaam dheero aad iyo aada u sarreeyuu leeyahay waxaa kaloo isaguna dee xadiidkan iyo sharaxiisa waa xadiidkan abu muusen hayniyo sharaxiisa dheereeyey si fiicanna bal riwaayaadka iyo umuurahaas iyo u tatabucay waa ibnu rajab kitaabkiisan jaamic اlculuum wاlxikam waayo imaam nawowi kitaabkiisii arbaciinkii weeye labiyo afartankii xadiid ee uu imaam nawowi marka hore waxaa asal u ahaa ibnu salaaxoo majlisu alxaadiid alkuliya ku magacaabay buu yeedhiyo lix iyo labaatan xadiid ahayd imaam nawowi baa lix iyo labaatankii xadiid oo markaasu intan kalena kuba dareeyo labiyo afartan bay noqotay laakiin shuhurowday oo dee aad iyo aada loogu intifaacay lana xifdiyay oo ibnu rajab kaba cabiro muqadimada isagoo kaba cabiraya alimaam alfaqiha zaahid alqudwa waa nawowi buu sheegayaa ayaa qaaday oo u ururiyo markaasaa kahura xufaaduha bibarakati niyati jaamicaha wa xusni qasdih ciddii ururisay waa nawowi buu sheegaya niyadii sii fiicnayd iyo qasadkii sii fiicnaa iyo ikhlaaskii sii badnaabaa nafcigaa badan meel kastaba ay ka dhacday keentee dee la arko guri muslima inaanu kaba marhayn arbacuunka haddaba isaguna uu qaaday oo sideed xadiid buu ku kordhiyaa konton buu kagaba dhigay kontonkii buu sharax aada u sareeya waa sharaxan jaamic lculuum uu kuba sharxay haddaba sideeddaa uu kordhiyey maxaa kaba mid ah waana xadiidka afraad marka la eego haddaan arbacuunka wada tirinina xadiidka lixiyo afartanaad buu kitaabka noqonaya xadiidkan aan hayno ee iskaarka safaxaad dhan buu kuba sharxay sharaxaad u sareeyo dee masaaishan waxa kuba tacalluqsanaya baan leeyahay ninkaan fatxulbaari gaari karayn waa ka fudud yahay de waxa weeyaan xadiidkaa sharaxiisa oo kale waana xadiid kale iyo xafyartanaade kolley waa yaxsunu lidilaacu caleyhi baan leeyahay waa marka la eego dee sida mugal u sharxay walo xaafid ibnu xajar dee fatxulbaari dee hadal kuba ad moodayn hadduu doono kaba sii badan yahay lakin isagii waa kitaab weyno dee kitaab kale iyo axaadiid kaloo badan kagaba dhex jire bal waxaan leeyahy waa labada kitaab iyo kuwan ishaari lahaan wey umuurahan iyo masaaishan iyo tatabuceeda iyo khaasatan khilaafka culimada iyo waxyaalihii laka bal umuuraha wixii kuba tacalluqsanaa xadaثna abu الرaبيع الcatakiي وabu kamili qala xadaثna أحmed بن زaيdi qala xadaثna أyub عan نaafiع عan iبni cmر qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم kul muskirin khamr وkul muskirin xaraam وman shariba الkhamra khamrada ruuxa caba fi dunya addunyo famaata dhinta walxaal huwa yudminaha xadiidkii hore kana inoo qeydaya isagoo daa'imayo iyadii isticmaalayo cabo lam yatub waa kan idmaankii aan ka toobadkeenin toobad la-aan buu kuba dhintay hadduu ka toobadkeena khalaas wixii looma qabanayo ilaahayna de wahuwa aladi yaqbal الtawbata can cibaadih ataayibu min adembi kaman laa demba lah lakiin isagoon ka toobadkeenin buu dhintay lam yashraba fi اlaakhirati aakhiro kuma cabayo aakhiro ruuxa caynkaasi ku cabi maayo bal axaadiis baab kale ayaa inoo dambeeya oo axaadiisani ay nooguba iman doonto khaasatan aakhiro kuma cabayo sharaxa halkaasaanu dib dhigan doonaaye bal de waa ciqaabaha mid waxaynu soo aragnay ahdi inuu jiro liman yashrabu lmuskira ee aan ka toobadkeenin an yasqiyahu min diinati اlkhabaal waa xadiidkaasoo cusaarada ahli naarka sharaab loogaba dhigaya isagoo naar galay kana muxuu keenayaa xadiidkani oo dee inoo dambeeya baab ahaan oo imika inooguma dambeeya baabka kan kuba xiga in ruuxii ciqaabtiisa inay noqon inaanu khamrada dee marka la eego sharaabka ahlujannaha kioda faakhirka ah dee kii adduunya laba mid ma ahe waa taasoo webiyaaba jira khamro una ayaa jira waa kuwa ilaahayna sheegay dee laa yusadacuuna fiiha inaan dee madax wareer iyo sakhraamid iyo waxyaalo ma lahe waa sharaab dee ah noocii jannada una mala cayn turati walaa udun samicta walaa khadara calaa qalbi bashar sharaabka faakhira marka la eego sharaabka aljannada kuwooda ugu mudan ba ah ayuu kaba qadaya kama cabayo weye bal wix intaa dhaafsan xaadiis ay noogubay amaan ku arki doona وxadثna isحاq بن ibrahim وabubkr بن isحاq kilahma can rawx بn cubadةa qala xadaثna بn jurayجi qala aخbaranii muسى بn cqbةa can naafici can iبn cmra ana rasuul الlahi slى الlaه عalيه waslم qala kul muskirin khamr وkul muskirin xaraam وxadaثna صاalح بn mismarin الsulamiy waa sheekh mslim waa nin saduqa waa nin caashiro kamida horeanaynu kitaabka ugu soo maray aanu badnaaninba qaala xadaثna macnun macnigana waa macnu bnu ciise ninkii dee aynu marar kala duwan soo marne laba yidhaaho asbatu asxaabi malikin malik xertiisii marka la eego ninka axaadiistiisa ugu idqaan badan ba xadaثna cabdالcaزiز bn الmطلب can muسى bni cqbata bhada اisnaadi waa muسe bn cqbade naaficiy ibn cmar uba kaba dambeeyey milahu waa lafdiga imika aan kaba soo baxnay mid laba mid ah وxadثna محamed بن المثنى ومحamed بن xاtiبi qاl xadaثna yaحyى وهuوa الqطاn عan cubaydالlahi cubaydالlahi بn cmr بn xafsi weeye khaaصatan naafic ninka kaba warinaya waayo waa min kibaari aصxaabi naaficin cubaydالlah waa ninka imaam malik bal la siman bal barhkood imaam malik ay kaba sii horeysiiyaan xagga marka la eega axaadiiثa naafice أخbarana naafic عan iبni cmra qaala wuxuu uhi walaa aclamhu waxaa la arkaa naafic inuu yahay barhkood baa shuraaxda yidhaah aba daahirka ibnu cumare lakin dee bal naafic malaaba shaki iyadoo shaki lahayna waata riwaayaadka kale ay nooguba sugayn sida riwaayadii ka horeysayba walaa aclamhu ma ogi ilaa can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam oo bacnaa xadiidku inuu marfuuc yahay mooye wax kale kuma ogiya waa xadiid marfuuca haddana waa inoo dambeeya xataa iyadoo imaam malik la weydiin doono qaala wuxuu ihi markaa kul muskirin khamr kul khamrin xaraam waa alfaadii aan soo aragnay bab cqubaةi man shariba اlkhamra ida lam yatub minha bimancihi iyaha fi اlaakhirati wuxuu baabaysan yahay cuqubati man shaksi ciqaabtii shariba cabe alkhamra khamrada idaa lam yatub minha haddii aanu ka toobadkeenin maxay lagu ciqaabayo bimancihi mancintiisa isaga laga manciyo iyaha waa khamradii aakhire min faakhire dee sharaabi ahli اljana fi laakhirati aakhire laga hor joogsado lagaba manciyo dee haddii ay noqotay sharaabkooda kuwoodii uguba fiicnaa ama sharaabyadii dee markaa fiicnaayo jannada uu kaba mid yahay dadka jannada galaana dee ay helayaan wax alla wix ay doonayeen oo maa yashtahuuna ay helayaan marka macnuu waxa weya janno ma gelayaba ninkaasi ama khamro cabayeen kama toobadkeenin hadduu galo sharaabka waa kaba qayb geli laha waa macne bal macno intaa dhaafsanna waa inoo dambeeyaa bal ciqaabtitaa lagu ciqaabayo xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmar ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslama qaala man shariba ruuxa cabaal khamra khamrada fi dunya addunyo in ka toobadkeenin weeye intuu adduunyada joogo xurimaha waa laga qadiyaa khamradii fi اlaakhirati ti aakhira laga qadiya oo tii jannada xadaثna cabdالlah بn mslmة بn qacnabi qaala xadaثna malik can naaficin can ibni cmara qaala man shariba ruuxa cabaal khamra ee qaala rasuul lahi maka halkan nooguma sugnay lakiin xadiidku waa xadiid marfuuca waana xadiidkii makaan sooba maray oo dee malik dariiqii hore yaxya bn yaxya waa ka ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm qaala kana waa la midune wuxuu yihi man shariba اkhamra fi اdunya falam yatub minha waana dee qeydka riwaayada horeba ku qeydnay aan ka toobadkeenin xurimaha fi اlaakhirati aakhira waa laga qadiyaa oo falam yusqahaa lama waraabiyo aakhiro qiila limaalikin ba waxaa lagu yihi rafacahu an rafacahu naafic xadiidka miyuu kor yeelay qaala wuxuu hi nacam ha waa xadiid marfuuca وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cبdاللah بن نmayri x وxadثna بن نmayri wa محamed qال xadثna abي qال xadثna cubaydاللahi عan naafic عan iبni cmra أna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم qاala man shariba الkhamra fi الdunya khamrada addunyada ninka ku caba lam yashrabha ma cabo fi اlaakhirati aakhira kuma cabayo ilaa an yatuuba inuu ka toobadkeena intuu addunyada joogo un mooye وxadثna بن أbي cمر qال xadثna هiشhام yعnي بن سlayman الmksumiy waa هiشham بن سlayman بن بn khالد بن عkrمة horaanaynu usoo maray عن بن jurayجi qال أخbarnي muسى بن cقبة عن naaفiع عن بن cمرa عن النبي صلى الlه عليه وsلم mثل xadيiث عubayd اللahi bal baabkuna intan buu kuba dhan yahay baab kalea inoo bilaabmaya waxa adigu ay tahay unoo imika axaadiثani dee khamradu waa shay xaaraam ah waa waxaa caqligii ibnu aadamku uu kagaba socnaa xayawaanka kala suurinaya bal markaas mafaasid fara badana leho isagaaba umulkhabaa'idka laba yidho ruuxu hadduu cabo dee wuxuu ku hadlayo wuxuu samaynayo ma garanayo kufri baa ka dhacayo qatli baa ka dhacayo zinaa ka dhacaysa waxyaalo oo caqligii wax ka joojinayayba waa kaa iskaba kaxeeyey haddaba waana min kibaari dunuub ruux hadduu ka toobad keena albaabka toobadda way u furantahay sida macaasi dhammaanteedba hadday toobad ay tahay ilaahayna subxaana watacaala kol hadday toobad nasuuxaa tahay wixii waa ka dhaafayaa oo dembigeedii iyo bal aasaartan kaba dhalanaysa cabitaanka ee ciqaabta aakhiro iyo wixii de way ka wada dhacayaan laakiin ruux haddaanu kama toobad keenin bal jannadii ama sharaabkaa dee ah min faakir ama dee sharaabyada jannada kuwooda ugu sarreeyaba ah waa laga qadinaya waa laga hoojinaya macno way inoo noqonaysaa san marka horeba yar cibaarada hore tarjamada raaciyey ruuxii kol haddii dee sharaabkii jannada uu ka mid yahay imaka waxa weeyaan khamrada ee sifadan adduunyo aan lahayn khamradeed caqli doorinaysa maaha mid lagu sakhraamayo maaha mid madax xanuun keenaysa maaha mid raa'ixa xun maaha waa taa waa dee adugu naciimkaa weyne ilaahay dadka uguma nicmaynayo ee aynaan magacaan laynoo sheega mooye laakiin sida ay tahay dee ninkii galo uu halkaasunbaa ogaanaye waa magacun magacii tan adduunye magacun bay kuma kulmeen taas baa laga qadinaya dee kol haddii ruuxa jannada galaa uu helayo naciimkaa jannada dee dadkii ku nicmaysanaya uu yahay jannadiina ilaahay inoo sheegay waxaynu dalbanay iyo wixii la doono inuu ruuxu helayo dee markaa waxay noqonaysaa mancintani inaanu janno gelahaynba marka hadduu dee waxaan banaysanayo uu xalaashanayeyna waaba gaal weligiiba aan arkayn haddii kalena kolley dadka muwaxidiintii ugu dambeyn janno waa naar waa laga soo saaraya jannay ku dambeynayaan dee dadkaa iyagoo dembi leh oo dembigoodii ka toobadkeeni dhintay laakiin tawxiid kuba dhintaye dee intaa uu naar kaba maq kuma maqaye la cadaabayo ee ma arkayo ma cabayo taas waa arrin kale culimmadu tilmaameen oo halkana kuba sugan oo ah ruuxu isagoo jannadii xataa galay waayo ruuxu inkastaba dembigaa foosha xun ha noqdo umalkhabaa'is haba noqdee hadduu isagoo muwaxida dhintay khamrana cabayey dee dunuubtaasunbuu kaba mid yahay aynaan wax u goynayne taxta almashiica oo haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu iraadeeyena wuu ciqaabi oo uu ka abaalmarin dembigiisii waana mutayba haddii uu isagu iraadeeyena waa kaba dhaafaya sida dunuubta kalun buu laba xukum yahay marka bal haddii waxa weeyaan un ay kuma fasireen xataa hadduu janno galo wax uu dee markii hore uu janno ku mudanayay oo raaxadii iyo naciimkii loogu ballan qaado ahayd ayuu sugi waayayo waa kan adduunyadii dedejistay qaacidadiina maxay ahayd man istacjara shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ruuxa ruuxa soo dedejiso shayga waktigii uu mudanayey horteedba waxaa lagu ciqaabaa xirmaankiisii oo bal waxa weeyaan jannadii intaas ma helayo oo kama qeyb qaadanayo isagoo jannadii galay marka ma dee waaba la ilowsiinayaayo ruuxu doonayaba ma aha walow dee jannada walakum fiiha ma taddacuun iyo ma tashtahi anfusukum shahwada caynkaas iyo doonidii baaba lagaba saaraya si aanu naqsi iyo xasre iyo murugo markuu dadkii kaleo ku intifaacayo oo ku raaxaysanayo arkaan ujeeda aanay dee murugadaasi ugu iminay jannada ham iyo xasnimo jire tii baaba lagaba qaadaya bal matalan isagii markaa taa ayaanu dareen be laakiin waa naqsi xaggii naciimkiisii kuba sugan sababtuna waa isticjaalkaa uu waxaan uu dedejistayba bal matalan taas bal walow bacdigood ay leeyihin waa ishkaal oo dee aayaadkaa kale inoo tilmaamaya ruux wuxuu doona inuu helayo halkaasi hamiyo xasrana inaanay jirin dee naciimkii ruuxana wax kastaba loogu nicmaynayo taasi ayay kaba hor imanaysaayo yar ishkaalkaase laakiin axaadiis saa kuma timina way jiraan bal waxyaalo kaloo lamida jiro oo hadduu ruuxu xariir uu adduunyo ku qaato eeg xariirtii raggii uma banaana waa xidhay macnaha isagoo xaaraamnimadkeedii og ayuu iska xidhay imaankiisii iyo cabsidiisii way ka jooji weyday waxaan inuu iskaba ilaaliyo arrinkii markii dambe kamuu toobadkeenin saasuu kuba dhintay waxaa iyadna axaadiisa kuba timi inaanu aakhiro xariirteeda iyadoo la yihi walibaasum fiiha xariir aanu taa xidhan ahayn ba xataa hadduu galo inaan libaaskiisu wax kale mooyaane tan aanay ahaanin tanna waa taa nadiirkeediio ruuxii xad isagu hadduu xataa taxta almashiyo dembigiisiiba laga dhaafuu jannaba galo intani waa nooc nuqsaan kuba sugan xagga tanacumkiisii kuba sugan oo sharaabka caynkaasa ee uu bal maalan sugi waayey waktigii u banaanaanayey ayuu bal maalan laga qadinaya laga mancinaya baabu ibaaxat الnabiy اladii lam yashtada walam yasir muskiran wuxuu baabaysan yahay nebidka banaanidiisii aladi kaasoo lam yashtada aan adkaan galayaan xaddii aan gaadhin walam yasir aan noqon muskiran muskir bale nebidkii waa taa waan soo ogaanay waa iyadoo ama timir la qaado ama zabiib la qaado oo biyo lagu daro la daayo muddo dee markuu muddo joogo dee markaaba inay xismo bedelayo kasoo qaado haddaan caawo kale aan in timira qaadno aynu biyo ku dayno on kuba radino de marka muddo la joogo ama subaxdii aan gaadhno wixii way milmayaanoo kolley wuxuu noqonayaa dhadhankii iyo dawqii timirta ayaa gelayo waxaa macaan buu iskaba noqonaya haddaba kaasba weeyaan oo haddii bal taas ay dhacdo waxaynu soo maray xaaraamta waa markan uu caqli doorinayo ee intaa uu sharaab caadiya oo iska macaan inu yaho biyihii uun ay dawqan iyo dhadhanka kala yeesheen shay xalaalo weeye ee maxaa xaaraamta ay tahay kol hadduu isbedelo tagayur ku yimaado markaasuu xaaraam noqonaya intiisa yariyo intiisa badanaya laakiin inta hore uu sharaab caadiya iska yahay ee aanay wixii khamiirin wixii aanu karin ee qalayaankan iyo ishtidaadkan aanu kuba iman waa shay xalaala axaadiidana waa tay nooguma imanayso de waana guud ahaan marka la eego axaadiidaasi ruuxu inuu nebidkaa isticmaali karo samaysan karo oo uu cabayay intaa aanu isbedelin taas banaanideed baa axaadiida noogu wada iman doonta si aan laqbada un isu raaciyo waana arrin biijmaaci اlumma iyadoo banaan weeye laakiin marka taqayurkii uu kuba yimaado isbedelo waa taa aynu dee ogaanayna waa kulu muskirin khamrun khamradaasuu noqonayaayo kiisa intiisa yariya intiisa badanba waa wax layska dhowrayo laiska ilaal laga fogaanayo axaadiisuna taasi ay nooguba iman rasuulka ilaah isticmaalkiisuna intaa uu sharaab caadiyo biyihii unu adeygii ka biinaya ama macaan uu soo kordhinayo ee uu sharaabka caadigaa yahay ina ghaliyaan iyo ishtidaadkan aanu kuba iman waa ka baabku inoogu baabaysan yahay xadaثna cbayd للhi بن mعاad بن العنbariي qال xadaثna abي qال xadaثna شhucbaة عan yaحya بn cubaydi abi cmar الbahraniي ninkan waa ti aynu soo haynay casharkii kan ka horeeyey albahranina waxa uu yahay waan soo maray habeenkaa dhaweyd baynu nusqo ma ma meel meelaha kaba midaan kusoo aragnay can yaxya ibni abi cumaro waatan lahayd ibnudu ma saxna walow meelihiiba nafteeda abi cumar ay kuba sugnayd oo bal waa magaciisa oo dhan iyo nisbadiis kunyadiisii fiicnayd iyo nisbadiisu waatan cawn khacina waan arki doonaayo labadaba waa la yidhaahaa waa yaxya ibn cubayd ibn m abi cumar albahraani waa nantii aan lahayn laba xadiid buu leeyahy waa xadiidkii hore iyo xadiidkan xalayba waan sii sheegay waxaana xadiidkan baa soo yar noqnoqon doono dhowr goor uu soo celcelin doona waa inta uu kitaabka ku leeyahay qaala wuxuu uhi samictu bna cabaasin yaquulu kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yuntabadu lahu waa loo nabiidinayey awala leyli dee biyuhuna kolley malaa biyaha madiinada kol kol rasuulka ilaahay meel durugsanba biyo macaan loogu dooni jiraye biyo iska yar adag bay ahaayeen markaa nebiidkan waa loo samaynayo habeenka bilowgiisa fayashrabu uu cabayay idaa asbaxa markuu waa beriisto yowmahu daalika maalintiisaas waleylata alatii taji-u iyo habeenka halkaa kuba xigta iyo walgada maalinta labaad iyo waleylata اlأkhra habeenka kale waa habeenkii saddexaad iyo walgada waa maalintii saddexaad ila alcasri ilaa casrka waa intaaba sharaab caadi u ahaa wax kale laguma darayn waa weelkaas welibana aan kulaylka lahayn oo dee haraga ka samaysan ee isagu waxba lagu qaboojisto ayuu bal maala waxa weeyaan loogu shubayey marka wuxuu cabayay waa intaa uu sharaabkaa macaan uun yahay biyo ay timiri ku milmantay uun yahay ama zabiib habeenka subaxdii waa maalintaas iyo habeenka ku xiga iyo maalintiisa iyo habeenkiisa adigu waa ilaa saddex cisho ilaa casr fain baqiya shayun markaa intaas dee qadar la sameeye weeyaane maalinta markaa la gaadho saddexaad casarkeeda hadday wax soo hadhaanay wax ay jiraan saqahulkhaadima rasuulka ilaahay dee waaba intaasoo ay waay meeshu yimaadaan haatan waa waqti dheerba khaadimku waraabinayo waa marka uu caadi yahay inuu isbedelin aw amara bihi amase wuxuu amriyay bihraaqihi fasuba haddii dee isbedel meeshii jiro dhadhankiisiiyo waxay isbedeleenna khaadimkiina markaa lama siinaye rasuulka ilah macnaa ujeeddadu intaasaa uu faaruqinayo haddii uu markaa weli sharaabkii caadiga ha yahayna khaadimkii buu siinayey haddii uu la arko dhadhankii iyo wixii adigu isa soo bedelayana amara bihi fasuba waa la daadinaya xadaثna mحamed بن bشhاar qال xadaثna mحamed بن jaعفar qال xadaثna شhuعbaة عan yaحyى الbahraniyi qaala dakaruu nabida nabiidkii bay sheegeen hadal qaadeen cinda bni cabaasi faqaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahi wuxuu ahaa yuntabad lahu fii siqaa'in mid loo nabiidiyo oo waxaa nabiidkaa loogu samaynayey sibraar ama qarbadba waa adigu weelkaa jildiga qaala shucbatu shucba wuxuu uhi min leylati اlisnayn waa mihaal ahaanun habeenka isniinaad maala fayashrabuhu yowma اlisnayni wاthulaثaa ilى اlcasri dee intaa inuu ka yar badin jiray ilaa maalinta kalena gaari jirayna riwaayada hore way nooguma sugantahay fain fadila fadila iyo fadala kitaabkana hore malaa waa nu soo maraybo waa soo sheegayna shaarixu doodka kasradeeda iyo fadxadeedu labaduba way banaantahay luqo ahaan fain fadila fain fadala hadduu haro minhu waa sharaabkii ama nabiidkii caynkaas ayd shayan waxay ka harhsan yihiin welina uu iska caadi yaho wax isbedeli aanay jirin saqaahulkhaadima si dee loo faaruqiyo khaadimku waraabinayey aw sabawa haddii tagayur iyo mabaadidi ay kaba muuqatayna uu daaninayay waxadaثna abubakr bn abi shaybata wabu kurayb isxaaq bn ibrahim walafdi labi bakri wabi kuraybi qaala isxaaq akhbarana qaala lakhrani xadaثana abu mucaawiyata can ilacmashi can abi cumara can ibni cabaas naga abi cumar waa yaxya albahraanigii uun magaciisii iyobaa imaka meesha ka maqan oo kunyadii baa lagu gaabsaday waana xadiidka dee dhowr goor buu soo celcelinayaa duruqda xadiidkan can ibni cabaasin qaala kaana rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam yunqacu lahu zabiibu naqacna waa saiyo yumbadu waa lamid haddii la idhaha naqaca alma ama naqaca tamra uu radiyey weeyaanoo wixii dee inta biyo lagu daro meel la dhigo naqec waa taas anqacana waa isla mid fayashrabuhu lyowma maalintaas iyo walgada wa bacda algadi ilaa masaa'i haalisati ilaa maalinta saddexaad galabteeduu cabayey intaas de waana weelka lagu sameeyeyna waa weelkan dee harag buu ahaa lagu daayey weelkan iskaarka soo dedejinaya maaha waxa dhici karta waktiga wakti iska qabowba inuu yahay oo kulayl badan iyo aan lahayn isagana iskaarkii soo dedejiya haddaba ilaa intaa uu sharaab caadiya un uu yahay waana xalaal biijmaac iyada taas iyo xaalada ayuu cabaya uma yaamuru bihi uu amrayo fayusqa haddii dee uu sidiisii yahay cid buu waraabinayey sidee loo faaruqiyo wakti kale aan loola sii sugin aw yuharaaqu haddii laga yar shakiyo ama mabaadidii tagayur ay kaba muuqatay waktigaa marka la gaadhana waa daadinaya waa la daadinaya amase waa la daadinaya waa taas وxadثna isحaq بن ibrahim qaal akhbarana jariir can اlacmaشh can yaحya halkan ba waxa ii dhacday aniga nuskadayda yaحya ibn abi cumara waana tii aynu soo maray oo kaleo ibnu dani ma jirto waa min taxriif nusakh weeye waa can yaحya abi cumara waa tan marka dhoweydba hadday idinkanaasidiinta lamar horena waa ti anaan kii hore kusoo aragnay yaحya ibn abi cumara intani ma jirto ibna maaha waa yaحya abi cumara waana yaحya الbahrani can iبni cabasi qaal kaana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulkii ilaahay yumbad lahu zaliibu fi siqaa'i waa siqaag fayashrabhu yowmahu wاlgada wabacda اlgad faida kaana markuu ahaado masaawi ثaliثati maalinta saddexaad galabteedu sharibahu uu cabi jiray wasaqaahu cidda wixii waa markuu caadi yahay isaguna waa cabi jiray si intan loo faaruqiyo waqtigii intaa in ka badanna aanu ugu sii jirinna ciddii kale sida khaadimkao kale iyana wuu siin jiray fain fadala shayun haddii weliba ay wax xadhaan oo markaa aan la cabi karahayn ee muddadna way sii dheeraanaysahay ahraaqah wuu daadin jiray bal waktigaa horena haddii dee wax laga dareemana wuu daadin jiray sidaa marka horeba aan soo maray imamnawiga halkan ilaa masaa-i thaalisati markuu qabanayey ayuu leeyahay bidami lmiimi wa kasriha luqataani wadamu arjax manaan fahmintaas arrinkan oo wuxuu leeyahay masaa-i thaalisa miimtoo la damiyo musai la ydhaah iyo iyadoo la kasriyo misai la ydhaah waa laba luqo oo wadamu arjaxa dee bal waa arin kolley maaha nadar weyne uu kuba sugan yahay luqada waxaan kuma naqaano dee miimtoo la fadxiyu bay ahayd masaa un bay ahaan layde laakiin taase wejku waxaan ayo hadalkan isu u dhacay maan fahmin ama ma garanayo makatana waana arrin dee ishkaalleh ama nadar lehe وxadثnي محamed بن أحmed بن أbي khلف qال xadثna زكرya بن عalي qال xadثna عubaydاللahi عan زayد wa زayd بن أbي unaysa cubaydاللahina waa cubaydالlahi بن cmrin الraqigii marka dhaweyd aan soo haynay can yaحyى abi cmar النkhaciyi waa yaحyan imakaan haynay ee halkii albahraani unbay anakhaci tiri oo labadaba waa la yidhaah qaala wuxuu ihi abu cmar sa'ala qowm ibna cabaasi can bayci اlkhamri wa shiraa'iha wاtijaarati fiiha dad baa waxay weydiiyeen ibnu cabaas khamrada iibitaankeeda la iibiyo iyo iibsigeeda la iibsado iyo in laga baaxmushtareeyo iyadoon laba cabahayn faqaala wuxuu yihi amuslimuuna antum ma muslimiin baatid de waxa weeyaan xukumkan ah iibkeeda iyo iibitaankeeda iyo tijaaradeedu waa arrin dadkii islaamka ahayn dee nin imika soo islaamay ahayne islaamka wuxuu kaba garanaya ma muddo muslim ahaa waa arrin uu garanaya inaanay banaanayn markaa nimankii buu leeyahy oo dee wuxuu leeyay taasi ma qarsoono xukumkaasi oo ruux muslim oo muslim aha kama qarsoono idinkuma muslimiin baa tihi maydaan muslimiin ahayn qaal wuxuu uhi nacam ha muslimiin baad nahay qaal wuxu uhi fa inahu laa yasluxu ma suubanayo ma banaano beycuha iibkeeda walaa shiraa'uha iibsigeedu wala tijaaratu fiiha kolley kitaab ulbeycna in aladii xarama shurbaha xarama baycaha baynu ku soo marray kitaabkay kuma sugnayd ilaahay xarimay in la cabaa iibkeedana waa xarimay dee xadiid kale on kitaabka kuma sugnayna in allaha idaa xarama shay-an ama de waxa weeyaan xarama samanahu weye shay haddii ilaahay xarimo lacagtiisana waa xarimaa waa de markaasi weye haddaba wuxuu leeyahay wax banaan maaha qaal wuxuu qaala wuxuu uhi abu yaxya odhanaya me abu cumar baa odhanaya yaxya fasaaluhu can inabidi nabidki ay weydiiyeen faqaala kharaja rasuul llahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa baxay fii safarin safar buu baxay uma rajaca wuu soo noqday walxaal qad nabada ay nebiid ku samaysteen naasun dad min asxaabihi asxaabtiisa kamidi fii xanaatima waa jamcu xantamin waa xantamkii aynu soo maray iyo wanaqiirin weelal ama qori laga qoray iyo wadubaa-in ubooyin iyo qarcigaas macnaha waxyaalihii uu rasuulka ilaahay diiday in waayo dhaqso ayuu wixii isu bedelayaa lamana garan karo oo calaamad ma laha ruuxa markaa u muujisa haddaba kaas baa inay wax ku ayay dad wax ku nebiidsadeen waxaa dhici kartana markaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh intuu nahiyey inay ahayd waxa in wax lagu nebiidsadeen laakiin iyagu aanay maqlin kuwa sidan sameeyey faamara bihi markii uu yimi buu amray oo waa wixii dee bima nubida fiiha fa uhariiqa waa la daadiyey wixii uma amara wuxuu amray bisiqaa'in waa weelkaa haragga kaba samaysan fajucila fiihi zabiibun wamaamun zabiib iyo biyo ayaa lagu da markaa la yeelay oo macnaha biyo ayaa zabiib ku jiro ayaa lagu xidhay markaas siqahii fajucila min aleyla habeenkii baa wixii lagu sameeyey oo biyahan iyo sabiibkan waxaa la ysku daray habeennimo faasbaxa waa beriisto fashariba minhu yowmahu daalika maalintiisaas ayuu rasuulka ilaahi waa maalintaa habeenkiisii dee waxaan lagu radiyey sabiibkan iyo biyahan layskuba daray ayuu cabay iyo walaylatahu lmustaqbilata habeenkii kaa ku soo xigay wa min alkadi maalintii taa ku xigtay xataa amsaa ilaahu gelin dambe gaadhuu galabaysay fashariba uu cabo wasaqaa dadkii buu waraabiyey sida khaadimkii oo kale wixii baqaayihii falama asbaxa markuu waa berisay maalintii saddexaad ayuu amara amray bimaa baqiya minhu wixii kaba hadhay oo fahariiqa waa la daadiyey o dee tani waaba laba cisho uun buu rasuulka ilaahay isticmaalay wixii ka dambeeyey uu daadiyey riwaayada horena tii horeynu soo marray isma anfiyayaan ama isma caaridayaan saddexda cisho ahaydoo kolle waxay ku kala xambaarantao laba xaalo oo kale ee labada cishona wax maalin ka siyaadsan ma anfiyeyso waxaana dhici karta dee waktiyadan qabow dhulku qabow yahay iyo markan kale oo aad buu dhulkooda u qabooba wuxuu aanu hore isu bedelaynin markuu kuli yahay waxaasna in la kala farqiyaana way imanaysaa xadaثna shayban iبn faruqa qala xadaثna اqasim yaعni min alfadl اxudaniya qala xadaثna humamatu oo qasim iبn اfadl alxudani horeynu usoo maray sheekuna wuxuu leeyahy raximah اllahu taعala halkan reer bani xudaan waa loo nisbeeyey laakiin kamuu dhalane waa la deganaa un si dee waxa weeyaan sulaymaan taymi oo kale ee isaga min bani اlxaris ibni malik ninkan reerkoodu xadaثna sumamatu yaعni ibn xasnin اlqushayriya wuxuu yihi sumama noo waramay oo ninka ina xasnin la odhanayo alqushayri casharkii kan ka horeeyey waa xalay me meekii kasii waa habeen hore meelihii ugu dambeysay waa meelihii ugu dambeeyey ayaa ninkan uu inoogu sugnaa waxaan idhi waa inoo iman doonaa markaasaan yar sheegi doonaa waayo casharkaa ee isagoo aada u dheeraabu haddana dabayaaqo ahaaba sumamat ibnu xasin xadiidkaa hore aynu soo marriya xadiidkanna waa xadiidkii ibnu cabaas aynu xalay casharka ka bilownay kii ka horreeyan duruqdii ka horreysunbuu mid kamida kuba sugnaa marka xadiidkaa horeeya kan baanu kitaabkan muslim ku leeyahy waana nin siqoo taabici weyn oo rasuulka ilaahay waqtigiisii uu soo gaadhayba laakiin lamuu kulmin cumar waqtigiisii buu yimi isagoo laleeyahy waaba dhowr iyo soddon jir buu ahaaba markaasoo waa nin markaa taabici oo siqo oo kitaabkana ee mukhadraba ah waa ninkaa weyn oo rasuulka ilahay waqtigiisi soo gaadhay labadan xadiid buu ku leeyahay kaa aan sheegayo intan aan ashribo ku jirna iyo kan wuxuu ihi ninkaasi qaala laqitu caishata caaishaan la kulmo fasaأaltuha can الnabidi nabidkaan weydiiyey fadacat caaishatu caaisha waxay u yeedhay jaariyatan jaariyo xabashiyatan waa khaadimadeedii oo xabashiyad ahayd faqaalat waxay tidhi sal haadihi sumaamay ku odhanaysaa bal tan weydii fainahaa kaanat waa khaadimadoodii ushaqaynaysa waa suurtagal siday barhkooda yidhahaan bariiraba inay ahayd bal adigu jaariya xabashiya fainahaa waa jaariyadani kaanad waxay tambidu lirasuuli llaahi salى الlahu alay slam sharaabkaa uu cabayo ee dee biyahan adayga si loogaba biiyoy unay macaanaadaanna timir ama zabiib loogu dari jiray iyadaa u samayn jirtaye bal weydiye faqaalat ilxabashiyatu waxay tidhi kuntu ambidu lahu fii siqaa'in min alleyl waxaan ahaa anigu mid rasuulka ilaahay nebiidka uguba sameeya ama dee u tuuro oo waxa weeyaan ambidu lahu bacnaa dee ajcalu lahu nabiida fii siqaa'in min alleyli habeenimo habeenkii bay usii radin jirtay ama zabiib ha noqoto ama timire wa uukiihi siqahan ama sibraarkan baan xidi jiray oo afkii ayay kaba xidhaysay oo ucalliquhu meelna waan ka laalaadinayay oo dee gidaarkii aqalka kaba mida faida asbaxa markuu waa beriisto ayuu biyihii oo adaygii kaba ba-ay biyahay adkaa macaanaaday ayuu shariba minhu wax rasuulkii ilaahay wax kaba cabi jiray markii dee timirtaas ama zabiibkaasi kuba milmeenun xadaثna mحamed بن المsن الcanaزي qال xadaثna cabdالوahaaب الثqaفiي عan yuنuسa عan الxasن عan أmihi عan caiشhaةa qaaلت xaسن الbصri weeye maanta hooyadii buu kaba warinaya khayraa la yidhaahaa waa haweeney taabiciyada iyaduna mowlى أmi الslma weeye ama mowlaata أmi الslma taasba iyadna caiشhay kaba warinaysaa qaaلت kunaa waxaanu ahay nmbid lrasuuli الlahi slى الlahu عalيه وsلم في sqاyn yuukaa waa la xidhayay aclaahu afkiisa sare waa afkan weyne wax lagaba shubo walahu siqahaasna waxa usugnayd cazlaan waa naaskan ama dee meeshan kale banaanee haddii la doono iyadoo afka xidhan yahay laga shubo wixii ama caana ama biyo laga doonaya taas baa cazlaan la yidhaha nambiduhu waxaan ku nebiidinayna oo nebiidkan ku sameynaynay ay najcalu nabida fiih qudwata subaxo fayashrabuhu cishaan habeen gelinka dambe ama habeenkiibuu cabayey wanambidu cishaa'in gelinka dambean nabiidkan u samayn jirnayo fayashrabu qudwatan xadiidka caishana kii ibnu cabaas maanfeeyo wakti aada ugaba kooban weeye waxaa dhici karta axwaashii awqaaduba inay kala dunayd bal matalan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas uba isticmaalayay bal kolley xadiidkii ibnu cabaas ee ilaa saddex cisho oo macnaha waxa weeyaan un wuxuu haddii dee maalin imika shurbigiisu ziyaadadii ma manceeya waxay sheegtoon ilaa maalin inuu isticmaalaye wixii intaa uu sharaab caadiya un uu yahay oo wax isbedeli dhadhan aanu isbedelin wasfiga kalena aanu kusoo kordhin waa sharaabkaa xalaashaa wey haddii iskaar ama dee uu isbedelo ama saddex cisho ha ka soo horeeyo ama ha kaba dambeeyo xaaladaha uu gaadhana waa kaa dee xaaraabteen aanay ahayn in la cabo xdثna qتaybة بن سعيid qال xadثna عبدالعaزيز يعnي بن أbي xاaزم عن أbي xاaزم عن سهل بن سعد qاaل wuxuu ihi أbو xاsم waa سلامة بن dinاr qاaل wuxu uhi dacا أbو uسayd الساaعدي رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waa صxaabiga أbو uسayd loo odhanaya horeba aynu usoo aragnay malaa نikاaxiyo rasuulka ilaahay buu u yeedhay fii cursihi arooskiisii markii uu guursaday ayuu rasuulka ilaah u yeedhay weliimadii buu sameeyey cursiga fakaanat imra'atu haweenaydiisii umu usayd yowma-idin maalintaa waxay ayd khaadimahum dee cid kale u shaqaysaa ma jiran iyadaa usoo dhigdhigaysa waxba khaadimkooday ahayd wahyal caruusi iyadoo arooskiiba ama caruuskii habeen dhoweyna ama dhowaadna sidaan usoo aragnay intaan kitaabka dib u bilownay alcaruus ninka iyo naagtaba waa ku dhacaa intaa ay cursiga kuba sugan yihiin mufradkooduna waa mid waxay ku kala duwan yihiin sad markaaba horeba soo sheegnay jamaco hadday ninka tahayna ama ragga tahayna caruus curus baa lagu jamciyaa hadday dumarka tahay caruusna caraa'is baa lagu jamciyaa waa jamcooda kala duwan laakiin mufradku waa isla mid ninkuna waa la odhanayaa haweeneydina iyadoon caruuse la odhan oon ta la raacin baa laftigan lagu idlaaqaya qaala sahlun sahl wahiya alcaruusu imika waa taas sahl baa wuxuu ihi waa sahl ibnu sacdi saacidi abu saydna waa isla reer tadruuna tadruuna miyaa garanaysaan maa saqad waxay waraabisay haweeneydna markii dee la cunay cuntadii rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam maxay sharaab waxay uga dhigtay miyaa garanaysaan isagaa u sheegayoyna iyagu may ogeyn oo may soo gaadhinba waabay abuxaazim iyagu la hadlayaaye anqacat lahu waxay u radisay oo habeenkii meel biyo daadi tamaraatin xabado timiray min aleyli fii tawrin waa weel kaa dhagaxa ka samaysa ama nuxaas waa galaas bay xabad adigu biyay ku shubtay in timirana way ku riday si biyihii bal dee waxa weyn ay ugu milmaan ay u macaanaadaan falama akala markii uu rasuulka ilaahay waa in cunay cuntadii ayay saqatu iyo dadka may wada gaadhahayn oo isagii bay rasuulka ilaahay ku khaas yeesho kiibay waraabisay waa kan duruq kaleo xadiidku leeyahy waxadaثna qtaybaة بnu saciidi qaala xadaثna yacqub yacni bn cabdالرaحman can abi xaazimi qaala wuxuu yihi waa abuxaazim ba wuxuu yihi de yacni bn cabdiraxman can abi xasim qaal samictu waxaan maqlay sahla waa sahl ibnu saacad asaacidi yaquulu ataa horena dee kitaabka sidaan usoo ogaanay abuxaazim abu hureyre ka wariyaana waa jira abuxaasimkan sahl laba ninna way kala yihiin oo kala weyn oo midna salmaan la yidhaah ninkanna waa ninkan salamatu bnu dinaar nin faqiihoo zaahidana waa ahaabeen ama nin zaahide yaquulu ataa abu saydin isaacidiyu rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm waa u yimi isagoo u yeedhaya fadacaa rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay buu weliimadiisii ugu yeedhay bimili waa xadiidkii markaan ka soo baxnay mid laba mida walam yaqul muu odhan isagu riwaayadiisa inay ninkii hore inankiisu ahaa cabdulcaziiz kani waa yacqub ibnu cabdiraxmaan falama kala saqatu iya jumlada dambe muu sheegin وxdثnي محمد بن سهل التmيمي قال xdثna بن أbي mريم قال أخبرna محمد يعني بن غسان قال xdثnي أbو xاaزم عن سهل بن سعد بhذا الحdيث وqال wuxuu yihi في twr من حijaaرaة kii hore في twr muu ku gaabsaday فلما فرق رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi marka فaaرqay min الطعاaمi cuntadii ayay amaasatu laaqday oo dee eg bal timirtii markii biyihii lagu daayo biyihii dee kolley haatan mudday kuma jireen habeen dhan bay kuma jireen oo way ku milatay laakiin haddana dee timirtii may wada baabi-in oo guntay fadhiisanaysaa ways iyadii bay dee ama waxa qori ha qaata ama waxa noqotee adigu wixii bay isku laaqdayoo way luluushay si wixii gunta ku fadhiyeyna ama ha ku hadhayna uu u milmo u baaba-o biyahan un dee u biyoobo marka amaasatun waa taas macnaa carakatu wada waayo istakrajat quwata wa adaabatu fasaqatu way waraabisay marka muxuu yihi takhusuu bidalika iyadoo rasuulkii ilaahay arrintan ku khaas yeelaysa oo isaga gaar ahaan dee wuxuu gaara kaba dhigaysa bal xadiidka cursiga iyo weliimadiisa waxay kuba tacalluqsanaa iyo khidmada dumarkiiyo malaa waynu soo wada marnay umuuraha kitaab nikax baa inoo horeeyey wuxuu leeyahy halkan sheekhuna waxaa inooguma sugan xadiidka inay bannaan tahay ruuxii dee cid buu u yeedhay cuntadiisiiba ama gurigiisiibu dad buu cunto u sameeyo oo uguba yeedhay dadkii yimi barhkood oo dee kolley malaa miise gaaro dadka kale kaba leh hadduu cuntadii wax ka mida uu isagii kuma khaas yeelo in mudanoo cuntadii kamida bifaakir ibna dacamud ama sharaab gaaro dadkii kale aanu siinayn uu dee ruux dee kolley miise uu leeyahay daraaddeed ugu khaas yeelo bartaa banaanideed laakiin muxuu raaciyey idaa lam yata'ada albaaqun waa dadkii kale hadday dee raalli yihiin oonay waxaan dhirsanahayn taa aanay dhibsanayn sababtuna liihaarihim اlmukhasasa licilmi aw salaaxi aw sharafi iyagoo iyaguba naftooda dee kaba horreysiinaya kan waxaan lagu khaas yeelay ama cilmigiisa salaaxiisa sharaftiisa wey waana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkuwaa siduu ahaayo way kuba farxayeen rasuulka ilaahay si gaara haddii loo karaameeyo marka waxaan u leeyahay cabidda rasuulka ilaahay uu cabayna laba arrimood ama laba sababood buu sheegayoo midde waa waxaan lagu karaameeyey ruuxani isagoo ugu talagalay ilaa habeenkii baabay waxaan ugu sii talagaleenbe maamuus saaxib asharaab la karaameeyo oo wixii uu doonayey laga aqbalo loo ajiibay mafsadana kumaba sugnayn idiyada way kuba sugantay de arrintan oo kale hadday dhacdina bayaanuljawaas baa inooguba sugan oo waa ujeeddadu inta yar buu axkaamta kala doon culimadii ay kaba soo saareen waa fahamkoodii dheeraayeen xadaثanii moxamed ibnu sahlin waa xadiidkii baabka adigu maa wali waxba ka dambeeya xadiid kale kasii dambeeya xadaثnي mحamed بن سهل التmimiي و abو bكر بن اسحاq qال abو bكri أخبرnا وqال بن سهل xadaثna بن أbي مryمa qال أخبرnا محamed وهuو بن مضرف abو غساna waana ninkii markii dhaweyd محamed yaعnي abا غساna baynu soo haynay waa kan imikana aabihii buu raaciye qaal horena waa kitaabka uu inoogu horeeyey qaل أخبرnي abو xاaزiمn عan سهل بن سعdi qaaل dukira waa xadiid labaadune oo sahal leeyahay oo maha kii hore dukira waxaa loo sheegay lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay imra'atun haweyne min alcarabi ayaa bee loo sheego loogaba warramay ibnu sacad oo kale iyo waxay kaba dhigeen aabaheed inuu uba yimi oo uu yidhiba dee haweeney saasa ama gabadh saas oo ajmal alcarab aban hayaayo adigu rasuulka ilaahay uu siiyey oo dee malaa caqdina oaba dhacayba iyagu kuwaasi kaba markaa asxaab almagaazi ama ibnu sacad oo kale kitaabkiisa kuba sugan fa amara abaa usaynin iyadii ba adigu lasoo diray cid buu u diray waa lasoo diro fa amara abaa usaynin buu amray an yursila ilaahay inuu cid u diro khaasatan haddii dee saan ibnu sacad iyo aan eegno meeshii aqalgalun baaba la sugaye wixii kale ay dhammaadeen iyadii isagiiyo aabihiina rasuulka ilahi iyo aabaheedna ay dhameeyeen waaba saa dee ibnu sacad cid buu u diro adigu waa la keenay kolley haddii bal markaasi aynu saacadaan egno waa binihii iyo aqalgal baaba loo socday dee tan kalena hadday tahy waaba bal rasuulka ilaahoo dee bal horta doonayey inuu bal arko oo bal khidbad iyo waxyaalahaasi ay dhacaan faarsala ilayha cid buu u diray faqadimat way timi fanazalat haweeneydii waxay ku soo degtay fii ujuumi bani saacidata dee ninkan baa reer bani saacidaha xisnigoodii iyo qalcadoodii ujum aajaan baa lagu jamciya waa xisnigii fakharaja rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay baa baxay xataa jaa ilaa u yimi fadakala calayha uu galay u soo galay faidaa waabay imra'atun haweeney munakisatun foorarinaysa ra'saha madaxeeda falama kalamaha markii uu la hadlay rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm dee waaba khidba ahaan ama dee waaba haddii caqdi dhacayba dee waaba xaaladii binaha iyo waxa ayay qaala tidhi acuudu biاllahi minka hadalkaasay tidhi ilaahay baan kaa magan gelaya qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi qad acdatu acdatuki acdatuki mini waan anigu xaggayga waan kaa magan geliyo waad iga magan gashay buu yihi oo taas buu yihi macnaa rasuulka ilaahay dee icaadadeedna macnaa de waynu faraa kaba qaaday oo wuxuu yihi bal maalan markaa acadtuki mini xaggaygii waan ku magan geliyo anigu xaggayga wax kaa soo gaadhaya ma jiraan faqaaluu laha waxay ku yidhahdeen markii rasuulka ilaahay ka baxay atadriina miyaad garanaysaa man haadaa kan kuu yimi ee kula hadlayay ciduu yahay faqaalat laa faqaaluu waxay yidhaaheen haadaa rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam waaba rasuulkii ilaahay bay yidhaaheen jaaءaki waa kuu yimi liykhdubaki inuu ku doono khidbaabu uba socday qaalat waxay tihi ana anaa kuntu waxaan ahaa ashqaa mid ka shaqinimo badan min dalika adugu in kolley afcalu tafdiilkumna baabkiisii maahaye dee waxaan iskaba fasiraynaa asarkiuna anigii waxaa noqday mid dee shaqiyo ah kole dee khayrkaa weyn laygaba qadiyey qaala sahlun sahal baa wuxuu yihi bal taasi imanka xadiidka maqsuudkiisa iyo munaasabada ama maxalushaadku waa intan dambe faaqbala rasuulu llaahi sala اllahu alay waslm rasuulkii ilaahay baa soo qaabilay yowmaidin maalintaas xataa jalasa ilaa uu fadhiistay inay waa meeshii xaafadiiyo ay deganaayeen reer bani saacida ayuu yimiye fii saqiifati bani saacidata meel ay isugu iman jireen oo malaa hadhaysnayd waana halkii maalintii rasuulka ilaahay wafaaday ee ay ansaari isugu tagtay iyadoo sacd ibnu cubaadato xanuunsanayaa joogay markii dambena abubakar iyo cumar iyo abu cubaydiya ay uguba tegeen ee dee hadalka dheeri iyagaa dhex maray barhkood ay lahaayeen ansaar mina amiirun wa minkum amiir ugu dambaydna beecadii abubakar ay kaba dhacday weeye saqiifadii reer bani saacida waa meel mala ay fadhiisan jireen oo taasoo kala hadhaysnayd xaafadooda iyo markaa guryahooda dhexooda kuba taalay buu rasuulka ilaahay fadhiistay huwa asxaabi siga dadkii la socday uma qaala wuxuu ihi isqinaa sahal buu la hadlaya na soo waraabi isagaana dee isna waa reer bani saacido sahal waa guryahoodii qaala wuxuu ihi faakhrajtu lahum waxaan usoo saaray haada alqadaxa markaasna uu hayaa haddaba waxaa laga yaaba abu xaazim oo kale waa min siqaari taabiciin dee sahalna uu cimreeyey oo culimada rag kala duwan ba ama kutub kala duwan bay kuba sugan tahay asxaabtii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ninkii uu geeri dambeeyey madiine markay noqotay inuu isaga yahay haddaba waa laga yaabaa laba nin oo kale in la magacaabo oon weliba soxbadiisaasoo kale lahayn iyo siday rasuulka ilaahay waxooga wariyeen oo isaga kaba yaryaraa laakiin de waa ilaa sideed iyo siddeetankii hijradii buu soo gaadhay markaasaa muxuu yidhi iyaga u soo saaray qolooyinkan waa abuxaasim iyo raggan uu xadiidka u sheegayo wuxuu leeyahy markaasoo waxaan rasuulkii ilaahay iyo asxaabtii laba socotaan galaaskan usoo saaray kiibuu weli hayay fa asqaytum fiihi waan ku waraabiyey de waxba sharaab buu ugu keenay qaala abu xaazimin abu xaazim baa wuxuu yihi faakhraja lanaa sahlun sahl baa noo soo saaray dalika alqadaxa qadaxi ah ayuu noo soo saaruu hayo fasharibnaa fiihi waa tabaruk rasuulka ilaahi asaartiisi ay barakaysanayaan ayaanu anaguna kuba cabnay buu hi fasharibnaa fiihi qaala wuxuu ihi abu xaazim baa odhanaya uma istawhabahu waxaa weydiisay inuu siiyo sintitada waa dalabkii oo macnaa dalaba minhu an yahabahu lahu way waxaa ka dalbay inuu uhibeeyo uu siiyo bacda dalika intaa dabadeed cumar bnu cabdilcaziiz dee kolleyna waa intii madiinaya la joogay waa reer madiina waayo muu soo gaadhin khilaafadii cumar muu noolayn sahad markaa ma noolayn laakiin waa markii uu madiina iyo waaliga kaba ahaayoo kale cumar bnu cabdilcaziiz baa weydiistay galaaskii isaguna de waa aathaar rasuulka ilaahay aathaartiisiya meeshii waa galasuu rasuulka ilaahay kuba cabay taas buune fawahaba lahu isaguna uu siiyey wa fii riwaayati abi bakr bn isxaaq isqina ya sahlun halkan isqina lisahlin الxadيiث kalena waaba kane وxadaثna abubakr بن abi شhaybة وزahيr بن xرb qala xadaثna cafan qala xadaثna xmad بن سلمة عan haaبt عan aنس qala لaqad saqaytu waan waraabiyey rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم بqadaxi ada isaguna waa hayay haabitiya buu la hadlayaa uu tusayna galaaskaygan iyo koobkaygan waxaan ku waraabiyey rasuulkii ilaahay ashraba kula wax la cabo o dhan wax kastoo la cabo alcasala malab waan ku siiyey wanabida nabid waan ku waraabiyey walmaa biyo walabana caano macnaa sharaab dhammaantii galaaskayga un ku wada cabe bal wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waxaa inoogu sugan un fiihi tabaruku biahaari nabiyi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay aahaartiisii iyo wixii isaga taabtay ama uu xidhay de kolley waxyaala horena waan soo aragnay asxaabtii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kanoo weelkiisii bay haysteen timihiisiisaynu xajka kusoo marnay uu qaybiye waa kuwii haysan jiray de wixii uu gaadhayba oo kale taas oo kale dharkiisii bay haysteen oo tii asmaa iyo dadka ama dee uba maydhi jirtay iyo saas dawa ahaan iyo taas oo kale bay haysteen canuuftiisay dee markaas gacantooda hadday kuba dhacdo dee ay jirhkooda marmarin jireen sida dee xudaybiye maalintii xudaybiyaba ay dee markaa arkeenna weliba dadkii kale acdaadiisa ah ay arkeen iyo siday uga weyneynayeen rasuulka ilaahay biyihii ku weysaysanayey horeynuu soo maray ayay dee ismarmarinayeenba waa adigu tabaruk rasuulka ilaahayna dadka kale la mid ma aha marka aataartiisa barakaysigo dee kolley waa waxyaalo fara badan oo aad bay taasi isagaba badan tahay wallahu subxaana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka